Kulan-dhimeedkan oo ahaa mid sannadle ah isla markaana ahaa kii toddobaad ee ay soo qabanqaabisay culimada Ansaarul Sunnah, ayaa waxaa ka qaybgalay culimooyinka Soomaaliyeed oo ka kala yimid dalka iyo dibaddiisa. Kulankan oo socday muddo lix cisho ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Qaar ka mid ah culimadii kulanka ka hadashay ayaa waxa ay ku bogaadiyeen bulshada Soomaaliyeed in laga hortago daadinta dhiigga Muslimka.
waxaan ku soo koobaya intiina halkan fadhida ilaahay barya in dadka ilaahay kala joojiyo intiina halkan fadhida ha ka qayb qaadanin kuwa madaxda ana waxaan leeyahay war haddaad magac iyo maamuus xataa doonaysid muslim aad disho ku heli mayside dadka dhex galoo kala qabta waa kuwa ugaasyada ah waa kuwa salaadiinta ah waa kuwa siyaasiyiinta ah waa inta culammadee ka agdhadhow meelaha la isu dilayo war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxaa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisi wuxuu sheegayo ilaahay kitaabkiisi wuxuu sheegaya ku kala celiya waxaan leeyahay haddii khilaaf yimaado aayaddii hadda laynoo akhrinahay khilaafka intaan gacan aysan gaadhin waxaa ka horeeya in bal marka hore maslaxad lagu dayo xataa qoladii dowladda ku kacday oo dowladda islaamka ee caadilka ka hor timid ilaahay ma dhihin markaba dagaal ku bilaaba ma dhihin alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala marka hore maslaxad ku daya heshiiskaasi haddii uu markaas socon waayo cidda gardaran la dagaalama baa layidhi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed caqligu ha soo noqdo ha laysu tanaasulo dhiigga ha la joojiyo baaba weligiisba laakiin had iyo goor waxaa cali u ah inaan ilaahay u tooba keeno rabbigaan u noqono oo diinteennu ay dhabnada noqoto fardan wa jamaacaatan iyo umaman ee diintani ay dhabnada noqoto macquul ma aha allah oo cadhaysan in cali iyo hebel ay heshiiyaan maba heshiin karaanba maba heshiin karaanba culimmo ducaysani way jirtaayoo ilaahayow soomaali inta ay adiga ku baranayso oo diintaada u soo noqonayso dowlad fiican haba siina olo ilaa halka ku ducaynaysaan ognahay oo taagan weligaa u taagan marka inaan ilaahay u noqono rabbigan subxaana wa tacaala u towba keenno hadalkii un baan sii adkaynaya culimmadu ay celceliyeen oo ah qof alla qofkii wax ka geysan karaa inuu arrintaas hor joogsado waa meeshii ugu weynayd waa kelimadii uu ku jihaadi lahaa fii sabiili illaahi weeye dadka walaaleenna islaynaya halla kala ilaaliyo insha allahu tacaala Sheekh Cabdirasaaq Cabdulaahi Aadan oo ahaa qabanqaabiyaha kulanka Ansaarul Sunnah ayaa dhankiisa ka hadlay.
walaaladii goobtan barakaysan lixda casho khayrka iyo dikriga iyo wacdiga iyo waanada kala qaadanayay oo culummo iyo lahaa shacabba maanta oo maxay ahaydayay sabti ah oo salaaddii casar kadib ah oo aannu soo gunaanadnay mu'tamarkii toddobaad ee ansaaru sunna ilaahay baan kumanaan jeer ooga mahad celinaya sidoo kale maanta waa maalin weyn waa maalin maalmaha ilaahay ka mida waa maalin aan aad u faraxsannahay maxaa yeelay ilaahay baa qumaatii loo raalligeliyey maxaa yeelay diinta ilaahay baa gacanta midig lagu qabtay maxaa yeelay kitaabka ilaahay baa la isku wacdiyey maxaa yeelay talada ummadda soomaaliyeed baa hoosta laga xariiqay